ololena daafadeed oo reedlaanka naga ay beeleyda degmada baydhabo kasuub iyo guud ahaan waddooyinkii xaafadaha magaalada baydhaba walibana qaban qaabiyey maamulka dowladda hoose degmada baydhaba iyo xafiiska waxda caafimaadka faydhowrka degmada baydhaba ololaha nadaafadeed weliba ku qayb qaaday bulshada xaafadaha iyo ururada dhallinyarada degmada baydhaba onkoreyn guddoomiyaha haweenka degmada baydhabo iyo guddoomiyaha dhallinyarada degmada baydhaba yana ku hadali ololaha nadaafadeed ayo suubiyen
shalay si unan kani ila hiraabtantum ila masaxsi idaan unan kani ururada bulshada ee garabtaan teegni ee ururada dhalinyarada dhammaantana guddoomiyaalka walbuna shal hirsanayn hiraabtu nadaafadii magaalada ku bilaawni gees iyo gees hiraabtuna wala haagani galnyaagay hata ilaa hata mada dhiig sheelay intaas dhammaan soo biyaana shacabkaana degmada antu amayl araay safaylka iidan nadaafada caafimaadka iyo ku dadaalana hamin igeen inteegna walaha naydhawha lix iyo labaatanka juun yaanayd ay foodahani leh geeg oo la daafuro ilaa lix iyo labaatanka juun wali fadhaane intuuna magaalada unan surino ku nadiifin shaqa fayla shaqa fayla qawateen ka mudan ay too meel raay inay oo deegaanka nadaafadas iyo guud ahaan bilicdisba dib lahangnay maadaama maalmoon la kuguda jaray iidul adxa ummata muslimiinta meel walba rowaagna iidul adxa wali leenka barnaay inay oo iyo meel raay udaxiil la sameeyay ama hoolo la gooriy magaalada intee badan wali aragaasana marka inay hoolo la gooriyay hoolo caafimaad daro ku muuqatay saas etana dee waxda caafimaadka degmada baydhabo kaalintii ciidan qaadan suuna aaminsana weliba sidoo kale ololaha nadaafadeed nishow ku hadalay hana kumadee ururada ka shaqeeyo arrimaha haweenka waa dareensannahay shacabka magaaladaan nahay ururada ka shaqaynaya arrimaha bulshadaan nahay runtii waxaa aragnaa dadaalo badan oo degmada ay samaynayso labaatan iyo afar lasoo dhaafay shalay darar maalintii ka horeysa waxaa la samaynaya in qashimadii iyo maxaa la dhahay maadaama udxiyo la joogay oo neefafkii la qalay dhan maqaaradoodii iyo madaxyadoodii iyo uwiskii wixii dhan jilidkii lagusoo lagu soo shubay mar walba ay dowladda ay dadaal samayso ay dhaqdhaqaaq samayso wixii haddii la daldaraadana meesheeda in laga sii bilaawayo bulshada waxaan maxaa la dhahay ku bogaadinaynaa in ay yani ku wacygelinaynaa in ay hore ay shaqadeeda iyo dadaaladoodii nadaafadda ay sii wadaan maxaa la dhahay mar walba haddii meesha wax laga qaado adna hadda soo dhigtid waxaa ka dhalan karta caafimaad daro badanaa ka dhalan karta cudurro dilaaci kara waxaa nagu soo foodlay toddobaadkii xorriyadda waxaan rabnaa inaan u dabaal degno annagoo nadaafaddeennii ka shaqaynay si qurux degmada sideedu awood muulaanka deegaan deeg magaalada baydhabo nadaafad waxay hadda garabsha lunsirnaan gacmaha wala jir wala kugeeyaan inta dhammaan bulshada koonfur galbeed qaasatan magaalada baydhabo ku nool isdhawada kab nadaafadda ka dadaal nan kasta walaayo markaas caafimaad darro ka dhaladaas caafimaad darradaas ciyaalkaa saameyaas famidkaa saameyaas qoyskaa saameyaas marka ma un dhan wada surugna walbana deegaanku bedelo deegaanka nadaafad sina hanaa korn walaa nigeedina lix labaatanka juun shantin beer intina surug afartan beer dhaman intina ku shaqeeya deegaanka nadaafad deegaan oo nadaafad leh wa bulsho nadaafad leh kunoolda kor bulsho caafimaad dhinaca ku baahasa agaasimaha xafiiska wahada caafimaadka faydhowrka dowladda hoose degmada baydhaba cabshir cali xuseen yana gabagabadii sidoo kale hadalshay qaaday si saarataan meelamaan hoognahay barnaamij daafur oo lala nadaafadeed oo unan ka talagalnay degmada baydhaban kale bilaadiya iyo lahaknaga ololahan ololahan ka talagalnay meel waa ololahan ka talagalnay meel waa sisookibahoogna maalmihii ciida gaar ahaan maalmo ciidul adaxa oo magaaladan howlo badan la ku gooray xoolo markii la gooriyona saamayntu yeelata mayb waa intii magaaladii maaragtay walamagaarkii iyo lugaagii iyo alooladii iyo walkasto maaragtay oo bulshada markaasi aan baahnayn wadooyinka laagashada misheena kawaanka wiin ee magaalada baydhaba unan markasta diyaaranana sidii maaragtay walaasina maaray lahaayeen oo diyaaranana ujeedkanka hore kaasu kanla maadmayb waa ololaha mayba la sameeyaa siisan ogtinba mahani food leh maalmihii toddobaadka xorriyadda oo iyan ka horey lix labaatanka juun ilaa iyo kowda luulyo si uuna diyaargarow unka galna guud ahaan maalmahaasi oo iisheeg sanad guurada iyo iisheeg xorriyadda